Iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Tayo, oo ka mid ah iskuulada waxbarasho ee degmada Kismaayo, ayaa waxaa wax ka barta arday aad u badan, kuwaasoo gaaraya ilaa siddeed boqol oo arday, waxaana isugu jiraan wiilal iyo gabdho. Iskuulka Tayo ayaana ka mid ah kuwa ugu saameynta badan dhanka tayada waxbarashada marka loo eego imtixaanka ay qaado wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk Soomaaliya. Maxamed Cabdulaahi Xasan, maamulaha iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Tayo, ayaa ka warbixiyay habsami u socodka waxbarashada iskuulka.
iskuulkaas aad u taqaaniin magaciisa waxaa waaye Tayo Primary and Secondary School waxaa la aasaasay sanadkii laba kun toban iyo lix toban iyo lixda January laba kun toban iyo lix ayaa la aasaasay iskuulkana waxaa waaye waa public marka hore wuxuu ahaa community dadka xaafadda ayaa dhistay oo hagaagsaday oo is abaabulay hadda laakiin waxaa noqday iskuul public oo dowladda hoos tago ardada xaggeeda ardada iskuulka dhigato waxaa waaye wiilal waxaa ah saddex boqol konton iyo toddobo gabdhana waxaa waaye laba boqol toddobaatan iyo kow ardadaas markaan ka hadlayno iskuulkeena waa kaga duwan yahay ardada kale iskuulada waayo iskuulkeena wuxuu sabood gareeyaa ardada i d b s ka dadka ritaaniiska iyo orfaniska agoomaha iyo dadka caadiga ah waa iskuul macnaha laisku dhex jiro waaye oo dadka caadiga ah oo hostiga community hostiga xaafadda degnaa iyo dadka i d b s waa arday isku dhex jirta waaye ardada hadda form fourka oo kale waxaan sameynaa habeenkii ayaan soo celinaa qaarkood habeenkii meesha jiiftaan wax baa loogu akhriyaa galabtii oo kale way soo laabtaan salaada subax marka laga soo baxo kale waa imaadaan marka ilaahay nasiibkiis nasiib nasiib wanaag marka waxaana ah in intuu iskuulkan jiray arday sideedaada ka dhacda ma jiro dufcaddii labaada hadda baxday oo form foura laftigeeda gareed fiican ay wada keensadeen oo aada u wada baaseen wax dhicitaan u dhawaa ma lahan taasna waxay ku imaatay ilaahay fadligiisa ardadaas waxaan ku ugu baaqi lahaa ama ku dhiirigelin lahaa inay sameeyaan ee la imaadaan dadaal dheeri ah ardayga hadduu dadaal dheeri la imaado guusha waa u dhowdahay balse laakiin hadduu dadaalkiisa yaraado guusha way ka fogaanaysaa marka waxaan dhihi lahaa ardadaas akhriska inay badiyaan oo ciyaaraha jadwalkooda ugu jiro inay ka bixiyaan oo akhris ay ku bedelaan mar walba akhriska iyo inay sameeyaan baxdi dheeraada rasiid dheeraada sameeyaan self staar sameeyaan habeenka ay dhafraan oo macnaha ay ku dhafraan akhrintoo kale waxaa la man sahra layaali man dalaba alculaa sahra layaali qofki guul macnaha meel sare dalbaayo wuxuu dhafraa habeenkii soo marka ardadaas waxaan kula talin lahaa inay akhrinta waqti dheeraad ay siiyaan